wacdiyihii cutubka shanaad markaad guriga ilaah tegaysid is-ilaali waayo inaad u dhowaatid si aad wax u maqashid way ka roon tahay inaad bixisid allabariga nacasyada oo kale maxaa yeelay iyagu ma oga inay wax shar ah samaynayaan afkaaga ha ku degdegin oo inaad ilaah hortiisa wax ka hadashid ha u dhaqsan waayo ilaah samaduu joogaa adna dhulkaad joogtaa haddaba hadalkaagu ha yaraado waayo riyo waxay ka dhalataa hawl badan oo nacaska codkiisana waxaa lagu gartaa hadalkiisa badan markaad ilaah nidar u nidartid waa inaadan inaad bixisid dib uga dhicin waayo isagu nacasyada kuma farxo ee wixii aad u nidirtay bixi inaad nidar gasho oo aadan bixin waxaa ka wanaagsan inaadan waxba nidrin afkaaga ha u oggolaan inuu jidhkaaga dembaajiyo oo malaa'igta horteedana ha ka odhan qalad bay ahaayeen bal maxaad ilaah codkaaga ugu caraysiisaa si uu shuqulka gacmahaaga u baabbi'iyo waayo riyooyin iyo erayo fara badanba waxaa ku jira wax badan oo aan waxtar lahayn laakiinse adigu ilaah ka cabso haddaad gobol ku aragtid masaakiin la dulmayo iyo garsoorid iyo caddaalad si xoog leh loo qalloocinayo waxaas ha la yaabin waayo kan sare mid ka sii sarreeyaa ayaa eegaya oo weliba waxaa jira kuwa ka sii sarreeya iyaga dhulka faa'iidadiisu kulli way ka dhaxaysaa waayo boqorka qudhiisaba waxaa looga adeegaa beerta kii lacag jecelu lacag kama dhergi doono oo kii maal badan jeceluna faa'iido kama dhergi doono taasuna waa wax aan waxba tarayn markii maalku bato kuwa cunaana way sii bataan maalku bal muxuu kan leh u taraa inuu indhihiisa ku fiiriyo mooyaane ninkii hawshooda hurdadiisu waa u macaan tahay hadduu wax yar cuno iyo hadduu wax badan cunoba laakiinse taajirka maalkiisa badanu hurdaduu u diidaa waxaa jira wax shar ah oo aad u xun oo aan qoraxda hoosteeda ku arkay waana maal badan oo uu kan lahu sii haysto oo uu waxyeello uun isu keeno oo maalkaasu wax xun buu ku baabba'aa oo kii lahaana wiil buu dhalay laakiinse gacantiisa waxba kuma jiraan siduu uurka hooyadiis uga soo baxay ayuu isagoo qaawan ku tegi doonaa siduu hore ku yimid oo kale oo howshiisa aawadeedna wax uu gacanta ku qaadan karo ma qaadan doono oo weliba taasuna waa wax aad u xun inuu si kastaaba ku tago siduu hore ku yimid oo kale haddaba kan dabayl ku hawshooda bal maxaa faa'iido ah oo uu helayaa oo weliba cimrigiisa oo dhan wuxuu ku cunaa gudcur oo intaasna wuxuu ku jiraa murug iyo cudur iyo caro bal eeg waxaan gartay inay wanaagsan tahay oo habboon tahay in qof wax cuno oo wax cabo iyo inuu hawshiisa uu quraxda hoosteeda ku hawshoodo oo dhan ku istareexo cimrigii ilaah siiyey oo dhan waayo taasu waa qaybtiisa oo weliba nin kasta oo ilaah maal iyo hanti siiyey oo haddana siiyey karti uu wax kaga cuno oo uu kaga qayb qaato iyo inuu hawshiisa ku rayreeyoba taasu waa hibo ilaah waayo isagu aad uma xusuusan doono wakhtigii uu noolaa maxaa yeelay ilaah baa farxad qalbigiisa geliya